xukuumadda ankara oo waayadii u dambeysay waday dhexdhexaadinta abiy axmed iyo xasan sheekh oo u dhexeeyey khilaaf salka ku haya is-afgaradkii xukuumadda adis ababa iyo maamulka somalilan ayaa sheegtay inay lama huraan tahay in itoobiya ay hesho qayb ka mid ah badda soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda turkiga hakan fiidan oo dhowaan booqasho ku tagay dalka jabuuti ayaa sheegay in itoobiya ay dadkeedu yihiin kuwa aad u badan haddana aanay haysanin wax bad ah sidaasi darteed horumarka dhaqaale ee itoobiya ay ku xiran tahay inay hesho marinbiyood wuxuu tilmaamay in xukuumadda ankara ay weli ka go-an tahay sii wadista ololaha dhexdhexaadinta itoobiya iyo dowladda federaalka si itoobiya ay badda u heshana ay tahay inay qaado dhabaha nabadda iyo wadahadallada sida uu warka u dhigay muhiimadda koowaad ee xukuumadda ankara xilligan ka leedahay geeska afrika ayuu wasiirka arrimaha dibadda turkiga wuxuu sheegay inay tahay in heshiis nabadeed ay gaaraan itoobiya iyo dowladda federaalka wuxuu aada ugu celceliyey muhiimadda ay xukuumadda ankara siinayso sidii itoobiya ay u heli laheyd marinbiyood ay isticmaasho taas beddelkeedana ay tahay in itoobiya ay qirato waxa uu ku tilmaamay midnimada dhuleed ee soomaaliya hadalkaas oo u muuqda mid lagu hagardaameynayo shacabka soomaaliyeed dowladda turkiga ayaa galaangal xoogan ku leh soomaaliya iyadoo gacanta ku haysa ilaha ugu muhiimsan dhaqaalaha dalka sida dekedda iyo garoonka waxaana ay soomaaliya ku leedahay ciidamo gaar ah oo loogu yeero gorgor kuwaasoo fuliya ajandaha xukuumadda ankara tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaafka abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud waxay ankara u xusul duubaysaa inay heshiisiiso labada dhinac waxayna martigelisay shirar dhex maray itoobiya iyo dowladda federaalka kuwaas oo aan wax heshiis ah ka soo bixin ilaa iyo waqti xaadirkan